in ku badan boqol iyo konton kun oo doolaryo laka qiyaasi khasaaro ku dhaladay dabkii dhowaan burbur iyo goobo ganacsi oo kayaala magaalada jawiil ee gobolka hiiraana goobo ganacsiye dabkuusa baabi yayn iska jaranga kaalamishidaal baqaara maqaayada iyo guryo oo inta badan yo lahayeen dad dan yare oo nolol maalmeedka qoys jooga ka maaraya jari ganacsigaaseya gudoomiyaga guddiga gurmudka dabkii kukay suuqa jawiil ee gobolka hiiraan sahal cabdulaahi cali iyo weliba isu ku warbiyey tirakoobkiiyo sameeyeen iyo saameynta ku dhalatay dabkii kukay suuqa jawiil ee gobolka hiiraan weliba ise gudoomiyaga bankabaaka iyo bulshada soomaaliyeed ini la caabiyay dadka kahanta beeli suuqasaya khasaaraha qiimeynta aan samaynay ilaa boqol iyo konton kunoo doolar ayaa lagu qiimeeyey lacagta ama dhaqaalaha meeshaas ku burburay hantida meeshaas ku baaba'day oo kala duwan noocyada kala duwan leh kalma shidaal ha u badnaadaano sida baqaaraha raashinka oo kale ha u badnaadaano taqriiban khasaaraha meeshaas ka dhashay boqol iyo konton kun oo doolar ayaa lagu qiimeeyey walow weli ay dadkii fadhiyaan kob cidla ay taagan yihiin suuqa weli siduu burbursan yahay uusan helin haba yaraatee maxay aheeday wax ummaddii ama bulshadii ganacsigu ka baaba'ay wax caawinaada aysan weli helin xaaladda dadku wallaahi waa dareemi kartaa qof wixii uu haystay ay musiibo ku dhacday oo sheerkii uu taaganaa eber kasoo bilaabay maantay waa dareemi kartaa xaaladda uu ku nool yahay waa xaalad aad u adag meel kale ama kayd kale oo wax u yaala ma jirin xitaa dadka waxyaabaha ugu yaab kale meesha ka dhacay waxaweye ka mid ah dadka ganacsatada ah xitaa bugaagtii ku qornayd lacagaha iyo telefoonadii ay ku jireen lacaguhu boorsooyinkii ayaa xitaa lacagaha ama qasnadaha lacagaha kaydka la gelin jiray sida lacagaha doolarka warqadaha oo kale ma jirto lacag shilin soomaaliya kama jirto gobolkan hiiraan lacagihii wixii yaraa oo haysteen hataa wuxuu dabku sameeyey inuu la tago oon wax haba yaraatay u badbaaday oon naftooda aan ahayn inaysan jirin waxay taagan yihiin maantay meel ay u baahan yihiin garab iyo gacan iyo gacal walaalnimo ay u baahan yihiin oo zero ayay taagan yihiin maantay qofka ugu roon ayaa maantay waxa uu joogaa waxa uu joogaa maantay naftiisa bes u badbaaday ayaa keliya wax u badbaaday marka dadkaas waxaan dhihi karnaa xaaladooda waxay u baahan waa xaalad maantay ay u baahan yihiin in dadka muslimiinta ah dadka islaamka ama maamulada iyo dowladdu ay uga baahayen maanta kaalmo xoog leh oo dadkaas walaalaha banaanka iyo weli dhaxanta jooga ay la soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan walow waxaa jiray dabku carada uu gaaray guryo deegaana oo suuqa qaybo ka mida ku yaalay dabkaas dadkaas guryahaas lahaa wax u haray ma jiraan ilmihii oo keliya waxay gacmaha ka qabsadeen marka waxaa ka mid ah dadka dhibaatadu gaartay dad cuuryaan ah oo qaba baahiyaha gaarka ah waxaa noogu yaabka badnaa habeenkii dabka u dhacay waxyaabihii noogu yaabka badnaa waxaa ka mid ah wadaad cuuryaana oo aan la ordi karin in dabkii oo holcaya kaafuustooyinka qarxayaan in gacanta looga soo bixiyey ayaa ka mid a dadka musiibadu gaartay waxaa ka mid a dumar ilmo agoona ku korsanaya meeshaas oon meel kale wax ka soo galaan aysan jirin wax u badbaadina aysan jirin ilaa ilmihii oo keligooda keliya ilaa haddana aan helin kaalmo dowladeed aan helin kaalmo hay-adana aan helin ayaa weli bannaanka jiifa iyo dhaxanta ayagaasna waxaan leenahay in ilaahay subxaana watacaala bedel khayr qabo uu siiyo dadka samafalka jecel oo wanaagga jecelna ay soo gaari doonaan insha allahu tacaala